maxamed aad baa umahadsan tahay saaka abaara saddexdii saac deegaanka saaxo waxaa ku dagaalamay laba maleeshiya beelood oo kasoo kala jeeda maamulada galmudug puntland kuwaasi oo khasaaraha soo kala gaareen khasaaraha ayaa ilaa iyo hadda waxaa la sheegayaa inuu dhan yahay ilaa afar ruux oo labada dhinacba ay ku kala jiraan sidoo kale ay sheegayaan in dadkaasi ay isku haystaan baraago oo halka deegaankaasi laga qoday iyadoo berihii ugu dambeeyay halkaasi ay ka socdeen saansaan colaadeed oo dadka maleeshiyaadka halkaasi ay ka wadeen
waa garta marka ilaa iyo hadda khasaaraha dagaaladan saaka dhacay ka dhashay ma la ogaada
maxamedow warar hadda aan meesha si xaqa u helina ayaa sheegaya labada dhinacba ay labadaba weerarko sida marka ugu horeysa ay puntland ay soo qaaday maleeshiyaad ka tirsan kuwaana iska caabin xoogan ay muujiyeen marka labada dhinacba waxa weye afar ayaa isku duuduuhaan wey balse labada labada dhinacba labiiyo laba ayaa ka dhimatay
waa garta marka wax khasaare ah oo dadka shacabka ah ee reer saaxo soo gaaray miyaa jira
waa deegaano waa deegaan sida badanaaba baraago kaliya ay ku yaaliin bulshada halkaasi deganna uma dhowa balse waa meel badanaa o walba meel colaadeed ahaa jirtay oo wax badan ay kusoo kusoo noqnoqdeen dagaalada halkaas
maamulada puntland iyo galmudug wax saansaana oo ku aadan in dagaalka uu istaago o ay bilaabeen miyaa gobolka laga dareemayaa
maxamedow ilaa iyo hadda maamulada galmudug iyo puntland kamay sahalin saansaanta colaadeed iyo dirista ee halkaasi ka jirta oo wax xil gooniya iska saaro oo ilaa hadda ka hadlo mas-uuliyiinta puntland iyo galmudug ka abtirsata ma jiraan
xaalada rasmiga ah bal maanta ka waran saaxo sida ay tahay
deegaanka saaxo saakay ilaa hal saac ayuu soconayay dagaalku balse mararkii dambeete labada gees way kala gurteen oo meeshii hadda xaaladoodu way degan tahay balse waxaa lasoo sheegayaa inay hor ay soo ay hor fadhiyaan